إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tiro etoobiyaan ah ayaa ku dhintay qarax ay mujaahidiinta gaari ku gubeen oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka bayd ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar ku qaaday fariisimo ay ciidamada shisheeye ka samaysteen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose beesha ciroole ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka nasruddiin oo baraawo hoostaga hadiyada ku guddoonsiisay mujaahidiinta al-shabaab waxaa la weeraray saldhig ay askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka federaalka muqdisho ayaa sheegtay in falka qowmuluudka qurbaha loogu dhigo caruur badan oo ay waalid u tahay shil geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan naqiib ka tirsan beesha mareexaan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan islamarkaana ay si adag u dhaqangelin doonaan fatwadii culimmada soomaaliyeed ka soo saareen shirkii shanaad turkiga ayaa duqaymo hor leh ku garaacay goobo ku yaalla waqooyiga suuriya oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka b k k إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
tiro xabashi etoobiyaan ah ayaa ku dhintay qarax ay mujaahidiinta gaari ku gubeen oo ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay warkaasi iyo orar kale oo la xiriira ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolada banaadir iyo sidoo kale shabeellaha hoose oo weerar ku qaaday dhowr fariisinna way ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ee kasoo duulay dalka uganda iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka waxaa warkaas ka waramaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada shabeellada hoose iyo gobolka banaadir dhanka shabeellada hoose silsilada weerar ah ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo kaga sugan yihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ciidamo hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugnaayeen degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen fariisimayaasha ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kaga sugan yihiin degmada jannaale ee isla gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka arbacow ee duleedka ceelasha biyaha sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalo weerar saf ballaarana ku qaadeen fariisimayaasha ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada owdheegle siinka dheer iyo sidoo kale beri ree dhanka magaalada muqdishona ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisan ciidamada dowladda federaalka kaga sugnaayeen xaafadda caymiska degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho dhanka gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala gelinkii dambe qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa xabashida etoobiya ciidamadan etoobiyaanka ah ayaa lagu helay duleedka magaalada baydhabo waxaana qarax u haleelay mid ka mida gawaaridii ay wateen ciidamada etoobiyaanka khasaare kala duwan ayay wararku sheegayaan inay soo gaareen ciidamada xabashida etoobiya walow aan weli la helin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay beesha ciroole ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka nasruddiin oo baraawo hoostaga hadiyada ku guddoonsiisay mujaahidiinta al-shabaab mahad ayaa warbixinta soo jeedinaya beesha ciroole oo ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellaha hoose iyo gabdhaha deegaanka nasruddiin ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku wareejiyey xoolo nool oo gaaraya laba boqol iyo konton neef oo ari ah kuwaasoo ay ugu tala galeen inay ku garab istaagaan mujaahidiinta dagaalka uga jira furimaha hore ugu horeyn waxaa goobta xoolaha lagu wareejinayay ka hadlay odayaasha dhaqanka beesha ciroole waxayna dhammaantood muujiyeen inay si buuxda u garab taagan yihiin mujaahidiinta me anrugoognaay owna oo agna beesha ciroole mee maalinka alxamdulillah ilaahay mahaddas oo ilaahay sana deerisyahay in una wareegaysna xoolo nool naf iyo maal bay una wareegeysna oo ka wareegeysna xarakatu shabaab almujaahidiin allaahu akbar hadda wareegisaysna insha allah koowa balaawa nuu agta walhaanka ma macnaa sicirkana ma ag arrinta ilista oo weli saawenda kumi haddii ilaahayda إن شاء الله وشعبك مسلمين تأنجا أفكار كهذلنا أنجا نقضة دي باشا نقيبي دي باشا نبضونا دي أه نقضة دي أنا نهجامنا أنا أقاسي دي نهجامي أش أنا وطن قبائل لا قبائل والب ماشوا أي كجا أنت ذا قبل كأي كجا أنت ذا دقمة أي كجا أنت ذا يوكد ديار قلوبي إن شاء الله وإذا كسوس أنا هاس ملايين إن أنا إذا كما قمنا هاي جوابتنا وابه هشان مجاهدين تا إذا تسامب sidoo kale waxaa iyaguna goobta ka hadlay gabdhaha deegaanka nasrudiin gaar ahaan kuwa dhigta goobaha waxbarashada waxayna sheegeen in xoolaha ay bixiyeen aysan noqon doonin kuwii ugu dambeeyey ay ku wareejiyaan mujaahidiinta
waxaa halkan ugu kaabaynaa walaalahayna oo mujaahidiinta ragga oo shahaadada har iyo habeen noo shahiida oo dhiiggooda ku hurudna oo annaka ku qalba qaboobsana ayaa halkan ugu hadiyaysanaynaa hoolana nool oo ah eri tiradoodana konton naf insha allah hadda bilaaw ayaa nahay doorka dambena waa ka badin doonaa insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shabaab oo dhan ayaan salaamaya salaanta kadib waxaan idin sheegayaa inaa garabkiina taagannahay har iyo habeen ininka heri doona annaga waxaan ogaanaysiin halahan hadda konton neef waa idinku kaalmaynee haddana waxaan ogaanaysiin inaa intaan inka badan inaan iibi doono haddii alla idmo insha allah waxaa isaguna goobta ka hadlay ugaaska beesha cirhoole ugaas ibraahim maxmed nuur isagoona fariin u diray shishayaha iyo dowladda federaalka duulaanka ku ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waxaan leenahay waxaad ku soo duusheen dal islaam diin islaam baad ku soo duusheen ilaahay diinsaad duulaha ku tihiin waxaad ogaataan dad u dhimanayo u diyaarsan baa diyaar ah awoodda aad sheeganaysaan fiiriya intay la'eg tahay awoodda ilaahayn intay la'eg tahay fiiri kadaab baad tahay waxba micno kartid meel kastoo aad ilaalinaysa waa joognaa haddii aad wax ilin lahayd ninka ku keensaday oo dabadhilifka u ah oo laba jeer aad u dooratay diintaada jecelkaad u dooratay oo gaalka ah ee murtadka ah waa kan derbiga intii lagala cararay ee duur lagu wareejiyey madhista la sheegi waay magaciisa la sheegi waay allahu akbar ugu dambayntii waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa beesha ciroole ka guddoomay xoolaha ay ku wareejiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sheegay inay gaarsiin doonaan halkii loogu tala galay islamarkaana u soo jeediyey dardaaranno muhiim ah ogaada gaalada waxa wayan degdegtooda waa un maalmo waa maalmo ilaahay subxana watacaala qur-aankiisa dib u fiiriya akhriya waana taqaanaan alqur'aan aad tihiin dib u fiiriya waxa ay wadaan waa maalmoun maalmahaas kadibna waxa weeyaan waa iska jabaan waa iska roob xagaayo feerta ayay noqon doonaan ikhwaani marka ilaahayna barakeeyo jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa dadka dhammaan inay ku daydaan beelaha kalena inay ku daydaan insha allahu tacaala beelo badanaana safka ku soo jiro saasaana laga rabaa xaqiiqatan inaan ka dhabayno ballanqaadyada aan qaadnay iyo waxyaalaha aan insha allah afka aan kaga hadleyno ficliyan in noola arkana waana la rabaa oo sufuufta aan tagno oon buuxinno oo wiilasheenna aan geyno maanta waxa waya ninkaan safka gaalada ninkaan safka magta muslimiinta aan ku bixin oo u istaagin kan kale ayuu geli doonaa ogaada meel dhexaysa ma laha maanta oo la istaago waa noola caddeeyey ma ahan markii ugu horraysay oo ay beesha ciroole mujaahidiinta ku wareejiso xoole sidan oo kale ah waxaana la xusuustaa inay mujaahidiinta horey ugu wareejiyeen xoolo fara badan
xildhibaanaad ka tirsan baarlamaanka federaalka muqdisho ayaa sheegtay in falka qowmuluudka qurbaha loogu dhigo caruur badan oo ay waalid u tahay maxamed amiin ayaa warkaas faahfaahinaya xildhibaan faadumo cabdi weheliya oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay muqdisho balse haysata dhalashada waddanka ingiriiska ayaa sheegtay in caruur badan oo ay waalid u tahay waddanka ingiriiska loogu dhigo ficilka ah inay isu galmoodaan dadka isku jinsiga ah yacni waxay ula jeedaa falka qowmuluudka waxa ay carabka ku adkaysay in mar weliba ay aragto carruurteeda oo sita buugaagtii falkaasi foosha xun loogu dhigayay waxna aysan ka qaban karin haddii ay ka reebto goobtaasi waxbarashadana ay xabsi ku muteysan doonto koob iyo toban carruur ah oo aan ayayo u ahay oo ugu yaryahay mid hal sano jir ah ayaa mushkiladaasi wajahaya ayay tiri xildhibaanad faadimo cabdi weheliye adduunka haddeer siduu qaniis u maraayay oo qaniis qarsoon u maraayay oo qaniis qarsoon u maraayay annaga yurub maanta waxaan joognaa in ilmahayagii iskuulka loogu dhigaayo sida la isu isticmaalo labada nin waxay sameeyaan iyo labada naag waxay sameeyaan haddaanaan geynna gaal shirana waa nahay ilmaheennana ciqaab kale waayo anigu ilmahayga alxamdulilah wakhtigan waa ka koreen laakiin ilmahan ayeeyada u ahaa ayaa la geeyaa oo wallaahiya ilmahan ayeeyada u ahaa ayaa la geeyaa hadda koriinadoodii kuweygii waxaa iiga daran ilmahooda sidaan u badbaadi lahaay iyo meeshaan gey lahaay wadankii ma keeni karo waad ujeedaan waa cunug halkaas ku dhashay fasility badan uma helaayo wadan kale ajnabiyaan ku ahay ajnabi ajnabi ku bedel waaye marka waxa waaye maanta faamiligayga probleemka haysta waxawaaye kow iyo toban cunugan alxamdulilah ayay u ahay kow iyo tobankii cunug mid hal sano jiraa u yar sidaan uga bixi lahayn london ayaan u gey lahayn meel aan qaniis looga soo dhigay waa loo dhigaa asay sideetaa gabadhan iyada u ahay saasay u wadataa warqadihii waxa ay sheegtay in carruurta arrinkaasi maskaxdooda loogu beero goob kasta iyo guri walbana lala daba socdo astaamaha dadka liwaadka u saaxiibka ah ay samaysteen arrintaasi oo xitaa dadka waaweyn ee qurbaha jooga ay la qabsadeen indhaheenna si looga dhigo caadi qaniisku inuu caadi yahay wadada markaad soo gasho trafig ligtka marka aad taabato ee aad nalka daaranaydo anigu aan gudbo dhulkaa lagu sawira calaamadan tirada badan oo sharaxaada badan oo qaynsoroobaadka aad mooda iska leeyihiin ha calaamadaasaa halkaasaas noogu taalla cuntadii waa lagu sawiray ilmaha tv-ga kartuunka baliqbidqa ay fiirsadaan asagoo wax calanka loogu soo siinaa calankia wac loogu soo siinaa waa lagu labisanaa haddii lagaa dareemo inaad dhibsanayso dadka qoomuluudka ah ee ku nool qurbaha maxkamad ayaa lagu saarayaa haddii aadan ku dhawaaqin xitaa waxaa laga akhrisanayaa wejigaaga ayay tiri xildhibaanada maanta wuxuu maraa in iskuulaadkii laga dhigo in maaragtay uu xadaaro maraayo in maaragtay xuquuq loo yeelaayo in dastuur loo yeelaayo inaadan dhibso karin inaadan jir cuni karin meel haddaad isugu timaadaan indhahaaga waxaa la fiirinaa qofka ku jirta inaad indhaha ku gubaydo fiirinaydo asaa lagu leeyahay body language waa haraasminti garayda qoftaan waa maxkamad haddayin saas haddaad uga jeesato waa dembi haddaad fiirido waa dembi iyadoo sii hadlaysa ayay sheegtay in waalidiinta soomaaliyeed ee qurbaha jooga looga faa'iidaysto xaaladda dhaqaale xumo ee haysata awgeed iyadoo looga bedelaya in ubadkooda waxbarasho loo geynayo haddana waxa waaye annaga danyariduna waa noo keenay aqlaaq xumada aabba iyo hooyo risaaqa doonay cunuga educationkiisiina kuma dari karaan iyadoo ay xaaladaasi jirto waalidiin horay ubadkooda qurbaha u geeyey ay maanta qoomamo ka taagan yihiin waa inta uu alla wax garadsiiye ayaa haddana weli dad badan waxa ay u hanween yihiin inay mar uun cagta dhigaan waddamada gaalada iyadoona ay jiraan waalidiin badan oo ubadkooda u diraya waddamadaas misna dhaqaalo badan ku bixinaya shilgeysti khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan maxamed muudi ebo muslim ayaa warkaas ka waramaya wararka ka imaanaya magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa ku waramaya in ugu yaraan hal qof uu ku geeriyooday shil ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha magaaladaas ilowareedyo ku sugan gudaha magaalada hargeysa oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey dhacdadani iyaga oo sheegay in qofka dhintay uu ka mid ahaa dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka loo yaqaano mootooyinka shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nooca noohada loo yaqaano oo uu si kedis ah ugu dhacay mootada taas oo keentay in goobta uu ku geeriyoodo wiilka dhallinyarada ahaa oo magaciisa lagu soo gaabiyey khaalid haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa oo ka warbixinaya qaabka ay wax u dhaceen inaa lilahi wa innaa ilaa raajicuun innaa lilahi wa innaa ilaa raajicuun waxaa halka dhacay shil aad iyo aad waa u naxdin badan halkan goobtan ayaan imi waxaa yaallay meyd baa yaallay oo gaari ku jeedhay wuxuu ahaa inay roob mooto wato dhallinyaro ah in badan aan anigu aqaanay allahu naxariisto walaal markaas shilkaas ayaa dhacay wuxuu ka shaqayn jiray wuxuu joogaa qayb halkan sperbat mootana wuu ka shaqayn jiray xaggan nooha ka timi oo aad u soconaysa ayaa ku dhufatay turuska markaasuu mootadii xaggan ula soo dayaantayna gaadhiiska rogo markaas xaggan ka yimi asagu ayaa jeeray sidaas ayaan ku dhintay meeshu sideedaba waa meel aad u khatar badan dhowr goor shalay xitaa mid baa halkan marayo dirqi oo halkan lagu duqeeyo ilaahay uun ka kiciyey wuxuuna waxaa sababay waddadaas salamka ee dheer ee baabuurta aan hakayno sida xadka bilaa xadka u soconaya isagoo meyda oo dee shay gaadhiga dhaafo meyda oo madaxu dareerayo oo dhigu shubayo baqbaqdahayo ayaan soo anigu istul taagay dabeetana idinkana idinkana saas uga maray oo idinkana u bashaaqsanaa dhiig madaxna uu shubayo markaasaan dabeetana saas u taago markaasaan dabeet ka soo noqdo gaadhiga iska rogada halkan u taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa soo badanayay shilalka gaadiidka ee ka dhaca gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan naqiib ka tirsan beesha mareexaan ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan islamarkaana ay si adag u dhaqangelin doonaan fatwadii culimmada soomaaliyeed ka soo saareen shirkii shanaad nabadoon ibraahim moxamed cigaal oo ah naqiib ka tirsan beesha mareexaan islamarkaana ka socday gobolka gado ayaa isagoo khudbad ka jeedinayay shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed wuxuu carabka ku adkeeyey inay soo dhoweynayaan fatwadii kasoo baxday culimmada haddii ay yihiin waxgaradka gobolka gado islamarkaana ay si adag u dhaqangelin doonaan
haddaan nahay golaha dhaqanka ee soomaaliyeed gaar ahaan aniga afka nuqabada gobolka gado ama beelaha mareexaan oo maaragtay gobolka gado naqiibkoodii aan ahay waxaa weeye annagu waan soo dhoweynaynaa bayaankaas mar hadday ku dhawaaqeen oy xaq iyo baadilkii kala saareen oy xaqi caddeeyeen ummadda muslimiinta aan ay oga faa'iideeyeen maanta xilliga la taagan yahay waxaa weeye jazaakum allahu alkhayr baan leenahay fikirka culummada iyo go-aanka ay qaateen si geesinimo leh oo dhiiranaan leh oo waxaa weeye qanaaca ku jirto yaan go-aankaas u qaadannay intaas kadib wuxuu baaq u diray ummadda soomaaliyeed isagoona bartaas ka jeediyey sugaan aada u kooban waxaa weeye soomaaliyay god baa nugula guray garanna maysaane gumayste iyo cawaankiisii baa noo guddoonsaday gaaladu inay noo tashaan gabannadaa diiday inaan garab istaagnaa mar hore nala gudboonayde baddeennay guran hayaan gibil castoodiiye gafuur culusna way soo direen intay giniyo siiyeene waa cawsgeeriyaad ay gurubsanayaane gobollada gobollada dhexe iyo bay waa la gurahayaaye kuwa geda fadhiyana waa la geli gooshkan dabadiisi gaddii ceel caddoo kaley sugahayaan waana loo geliye insha allaahu waa la gurahayaa sidii galdhoobeede garawaya kismaayaa ku xigi guushi ceelbaraf jazaakum allahu alkhayr
wuxuu ahaa nabadoon ibraahim moxamed cigaal oo ka mid a naqiibyada beesha mareexaan islamarkaana khudbad ka jeedinaya shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed warkan dhegaystayaal saaki wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon turkiga ayaa duqeymo horleh ku garaacay gooba ku yaala weega suuriya oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka b k k duqeymahan oo loo adeegsaday madaafiicda goobta ayaa waxa ay saacadii lasoo dhaafay ciidamada turkiga ku garaaceen fariisimo ay maleeshiyaadka b k k ku leeyihiin magaalooyinka tal rafcat iyo sidoo kale caynul carab kuwaas oo dhaca waqooyi bari ee xalab suuriya turkiga waruu soo saaray wuxuu ku sheegay in duqeymadaasi looga gol leeyahay si loo yareeyo khatarta amni ee kaga imaanaysa dhanka kooxda b k k madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa khudbadda uu ka jeedinaya magaalada samsum ee waqooyiga turkiga wuxuu ka sheegay in b k k ku yihiin qodax islamarkaana ay gacmahooda ku rujin doonaan wuxuu sidoo kale eed u jeediyey dowladda maraykanka isagoona sheegay in inta u dhexaysa afar ilaa shan kun oo baabuur uu hub ah u diray ururka b k k uu ku sheegay inay yihiin argagaxiso kurdiyiinta iyo turkida waxaa ka dhexeeya dagaal adag iyadoona mararka qaar ay kurdiyiinta u suuro gasho inay howlgalla ka fuliyaan bartamaha waddanka turkiga waxaa bil iyo bar ku dhowaad laga joogaa kadib markii qarax khasaare badan dhaliya ay ka geysteen magaalada istanbul ee caasimada dalka turkiga warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa